ururada iyo ka midaysayeen dhallinyarada xaafado magaalada eelbuha ee gobolka sanaag iyo dadaalo ka eedan sidayse isilgaamayo wado lankasuubiilay xaafado magaalada galow goobo muhiimkan ee bulshada gaar ahaan goobo caafimaadka maadaama wadooyinka galow magaalada iyo hayeen aanu ku jiraan burbur eedan hoogan waaniyo dhibaato ka qabeen marowka baawarta wada bulshada gaar ahaan dadka jiran ee lanwada goobo caafimaadka ku kumid ee gudoomiyaalka ururada dhallinyarada oosada isilqaanka iyo ka wadan howlo reedan dayactirowka wadooyinka iyo ku hadale si yoonka dhiirdeen usocoona codsaday in lagu aawi sidii wadooyinkaas lansaara laha ilaamaa wadada tan haddaad i weydiisay waxyaabaha samaynay adiga arko cisbitaalka waa kan gadaasheeda ah oo hadda adigu laba kilomitr iyo saaid baynoo jiraa cusbitaalkaas wax wadaa ma lahay oo gaadiidku maro waddo u khaas ma lahay goortii arkay dhibaatada ay bulshada ku qabto wadala-aanta ka jirta cusbitaalka ayaa maskaxdayda joodiga aan ku bixiyey inaan halkaa bal waddo u sameeyo waxay naga ahad waddadaasu inaan kiciyo bulshada magaalada xeelbo oo ay wax qabsato oo si iskaa wuxuu qabsaa cusbitaalka ay ku samayso waddo inay u hesho darteed ay u kaliftay waddadaas waxaa maranayaa laba bilood iyo siddeed iyo toban cisho ayaan waday waxaana ku jaray dhirtaad aragtid oo gumarta iyo dabcadkaasa gudub baan ku jaray wax cagaafa ma marin toban cisho goortaan waday keligii aan waday ayaa wiili yimi oo ay kala igu soo biiray inaan kala igu soo biiray raggaan lacag siinaya ma ahayn marka waxaan ugu kaliftay xilliyada roobaadka ah gawaaridu waxay ka hogataa cusbitaalka hadda cusbitaalku waa furan yahay khaatiir baa joogta ka howlgasha marka waxaanse bal meel bukaan jiefka loo mariyo aad samaysid iyo bulshadaasu se u kacdo cusbitaalka wada ugu samaysato horta nasiib daroo saddexdaa inan mooyee cid kaloo igu timi ma jirin wax kharashana nagama gelin wax kharashana aan kuma soo dirin oo nalama oran ku qabta hor ilaahay iyo iskaa waxu qabsaan koodnay muddadaa dheer maantana waad aragtaa axmed da waa ku maqata waddadii wata gaadiidku saasuu maraya afar ilaa tanka saaco marayaan mid cusbitaal ku socda mid baadiyaha ku socda mid tuulooyinkaa ku socda waddadii maanta waa intifaaceedii aan ulahayn iyo ujeedada aan u asaasnay waa la maray inta badanna dadka bukaanjiifka ah ama dadka cusbitaalka u socda ayaa mara bulshada soomaaliyeed ee daafaha caalamka ka daawanaysana waxaan leeyahay bulshada ceelbu anoo isku soo waduubaya waddadii waa taa waxay u baahan tahay maanta in la saaro jayn ama laam laga dhigo daljoog iyo doodjoogba waxaan ku baaqayaa waddadaas maanta kharash ba u baahan tahay in la saaro jay xitaa keliya aan gawardu xilliga dhiidhigaana gelin waxaan leeyahay daljoog iyo daljoogba waddadaas haloo kaco ha loo sameeyo isbitaalka jah loo saaro hadda waa aragtaan waa boodh cagtaydaas boodh bay kicinaysaa gaadiidku saasuu kicinaya marka bal sidii uu jeel loogu saari lahaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan inta gobolka sanaaga ilaa degma baran ilaa degma laasqoray intay madaxda u tahay inay waddada ay jeegaa saaraan waddada tan maaha waddaanu cidna ka leenahay waa waddo aan hor ilaahay u samaynay shilinkaana kama rabno kumana rabno umana samayn una samayn mayno juhdigayga iyo dadaalkaygaan sii loo laabnay si aan waddada cusbitaalka u gaadhsin lahayn